bismi illaahi alxamdulilah hanau lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu aleyh waaalih wasaxbi wasalam runtii kacdoonkii bilaabmay sanadkii hore hormuudka ay ka ahayd dowladda iyo shacabka soomaaliyeed iskaashanayeen oo ay ka howlgelayeen ciidamada qalabka sida soomaaliyeed xooga difaaca shacabka iyo daraawiishta dowlad goboleedyada howlgalkii ay ka wadeen labada dowlad goboleed galmudug iyo hirshabeelle runtii waxaa laga gaaray guul aada u ballaaran oo aan la filayn masaafo intaas la eg iyo dhul intaas la eg muddadaas in lagu qabsado dhanka hiiraan oo markaan eegno degmooyinkii hiiraan deegaanada hiiraan ee ay ka haysteen al-shabaabku wuxuu gaarayay ilaa soddon iyo saddex deegaan oo ay ugu weyn tahay moqorkori iyo soomon halgan garasyani iyo kuwo kaloo badan dhammaantood deegaanadaas al-shabaab waa laga xoreeyey dhimasho badan xagga iyaga waa gaartay dhimasho way dhacday ayagana dhimashada iyo burbur aada u ballaaran baa gaaray waxaa suuro galay in la isu furo gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellada dhexe oo isku ah dowlad goboleedka hirshabelle dhankaas shacabka deegaankaas degan hiiraan oo uu horkaca iyo guddoomiyaha gobolka iyo xildhibaanada federaalka ah dowladda federaal ka tirsan iyo kuwa dowlad goboleedkuba runtii waxay diyaariyeen qorshe aad u fiican oo ahaa dadka deegaankaas si fiican oo abaabulan oo isku dubaridan oo nidaamsan in loo howlgeliyo waxayna ku guulaysteen inay ciidanka garab istaagaan ay ka saaraan gobolkooda dhanka koonfureed dhanka bari iyo dhanka waqooyiba al-shabaab waxaan dhihi karnaa weli dhanka galbeedka waxbaa ka jira laakiin intaas bay ku guulaysteen wa gartay dhanka kale gobolka shabeellada dhexe waxaa al-shabaabku ay haysteen deegaano aada u fara badan oo laga xoreeyey deegaanadaas ay joogeen marka aanu tilmaamno waxaa kamid ahayd ceelbaraf guulane xawaadley saara saare jariirow waa magalaha aan degmooyinka ahayn laakiin tuulooyinka waaweyn oo xilligan waktigii dagaalkan sokeeye aad dadku ay u degeen masaajid caliguduud oo u ahayd meel istraatiijiya oo ay ugu talagaleen inay ka difaacaan gobolka shabeellada dhexe inta ay ka haystaan iyo iyo galmudug oo ay ku canshuuri jireen baabuurta muqdisho ka timaado u socoto gobollada dhexe iyo gobollada waqooyiba oo khudaarta ku wada ama wax kala wada ama ganacsiga badacooyinkooda ku canshuuri jireen degmadii degmadii ugu dambaysayna oo gobolka shabeellada dhexaana oo laga xoreeyay oo ahayd degmada aadan yabaal iyo oo ay aada ugu dagaalameen aadna ugu dhinteen iyo degmadii degmada la yidhaahdo runilgood howlgalkaas dadka deegaanka ee hirshabeelle qaybta kale oo gobolka shabeellada dhexe iyo gobolka banaadir beelaha dagaa runtii howlgalkaas si weyn ba uga qayb galeen oo abaabulan oo ay hogaaminayaan saraakiil ciidamada xildhibaano iyo sanataro ka tirsan deegaankaas u dhashay iyo odayaasha dhaqanka ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada qalabka sidoo kale way garab istaageen waxaana lagu guulaystay in degmooyin waaweyn la xoreeyo sida ceeldheer misegowaa galcad runirgood adanyabaal ilaa iyo deegaanadaasoo dhan in la xoreeyo oo qaarna ay yihiin galmudug degmada galgaduud ay ka tirsan yihiin qaarna ay ka dhisan yihiin gobolka shabeellada dhexe dadka dagaaladan indhaindheeya waxay ku doodayaan in hadda bilihii ugu dambeeyey ciidamada ka dhintay dowladda ahaan ciidamadii ugu badnaa marka la fiiriyo muddo sanada gudaheeda hubkii ugu badnaa uu u gacan galay al-shabaab xeryahan ay soo weerareen darteed ka waran arrintaa wasaaradda gaashaandhigga ma u diiwaan gashan tahay ciidankii ka dhintay hubka gacanta u gala al-shabaab intee buu leegyahay werwer intee leegba ku hayaa wasaaradda gaashaandhigga horta nidaamka wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda gaashaandhigga wasiirku waa shacab shaqadaas waxay u diiwaan gashan tahay taliska xooga dalka soomaaliyeed hogaamada ku shuqul leh inta dhimata ayaa ka warhaya hogaanka ciidanka oo kale qalab iyo gaadiid waxay gaadiid burburay hogaanka gaadiidka war ka haya hub waxay gacanta ka baxeen hogaanka hubka rurasa gacanta ku haya kulligooda taliyaha xooga dalka bay hoos tagaan taas saraakiishaas iyo waxay gacanta ku hayaan iyo hawshooda iyagaa haya laakiin wasaaradda gaashaandhig waxay jaangoysaa siyaasada gaashaandhigga farsamo ahaan howlgelinta iyo tababarada iyo sahanka iyo dagaalanka awaamirtaas guud taliska xooga dalka somalia wuxuu ka qaataa madaxweynaha wasaaradduna qorshay ku leedahay laakiin shaqooyinka noocaasa taliska xooga dalka somalia baa gacanta ku haya anaguna ma garan karno laakiin waxaan ognahay dagaal dagaalada dhacay dhaawac fara badan iyo burbur badan inuu gaaray al-shabaab annagana dhimasho iyo dhaawac inuuna soo gaaray waa ogahay waana dagaalka shaqadiisa wey waa garta laakiin goobihii annagaa joogno hadda deena nalaga qabsaday ma jiro degmooyinkii tuulooyinkii beelihii warihii dhulbeereedyadii dhuldaaqsimeedkii la qabtay dhammaantood waxaa jooga ciidamadii soomaaliya sidee loo sixi karaa howlgalladan hadda dee u muuqda inay xakadka uu galay dhaliilaha loo soo jeedinayo ciidanka faraha badan lahay ku dhinteen weerarada lasoo qaadayo sidee loo sixi karaa istraatiiji ahaan fikradaadu maxay tahay
runtii way iska muuqataa taas waa wax sahlan weeye ciidanka dhimasho iyo dhaaco way gaaraysaa hadda dagaal buu ku jiraa meesha dalxiis umuu tegin cadow hubaysanna wuu la dirirayay laakiin ciidanka marka loo fiiriyo ciidanka hadda howlgalka ah iyo kaan howlgalka ahayn boqol kiiba sagaashan iyo sagaal inta howlgalka aha diyaarsan hadda joogta shacabkiina waa joogaa laakiin mar labaad abaabul xoog badan oo heer qaranu inuu dhaco ciidankii waa joogaa oo la helo dadkii faraha badnaa oo hubaysnaa oo deegaanka iyo kuwii kale oo wax ka abaabulahayay oo bacdamaa nimankan ay jabhada yihiin oo meelba labaatan labaatan soddon soddon qof ay dhigayaan haddaan ciidan dad fara badan oo deegaankaa loo helin oo deegaan kasta soo sheega halkaas intaasaa joogta halkaa intaasaa joogta ayaa heli kare arag kale oo deegaanada yaqaana aan la wada heli karin mar labaad heer qara in loo diyaariyo heer dowlad goboleed heer gobol iyo heer degme lasoo abaabulo oo si xoog badan shaqadaas loo howlgeliyo lana sii diyaarsado taa dadkaasi markay howlgelayaan taakulayntoodii iyo rasaastii baan ka wadaa isheeg cuntadoodii iyo daawadoodii iyo wixii lamid a marka is-abaabul iyo qayladhaan ka bilaabanta meesha dalka looga taliyo xafiiska ra-isul wasaaraha iyo madaxweynaha awaamirta dagaalkana inta badan dee waxaa bixiya madaxweynaha wuuna bixiyay awaamirtiisa dagaalka madaxweyne wuu dhamaystiray laakiin hadda waxaa rabaa abaabulka labaad oo fayska labaad oo abaabul oo xoog badan in mar labaad bulsho ahaan iyo ciidan ahaan iyo ka dowlad ahaan la isu abaabulo ayay u baahan tahay qayladhaantu mar labaad ay yeerto buunka dagaalka la yeerayo waaya arrintii ku saabsanayd dowladaha safka hore ee ka qayb gelayay wejiga labaad miyay iska qabowday arrintaasi halkay ku dambaysay arrintaasi arrin la qorsheeyey shir baa lagu qabtay magaalada muqdisho saddex maalmood buu socday jabuuti baa lagu qabtay generaalka hawshan howlgalka gaarka u xil saaran etoobiya iyo kenyaba wuu tegey ciidamada labadaas dowladood way yimaadeen xuduudaha meelihii loo baahnaa way yimaadeen dhobley iyo kulbiyow iyo hoosungow iyo diif iyo gariley iyo ceel waaqba kenya ciidankai ugu talagashay inay howlgalkaa ka qayb galaan way keeneen etoobiyana degmada caabud waaq iyo meeshan la yidhaahda yeed iyo qurac joome iyo erga iyadana ciidamay keentay ciidanka etoobiyana ciidan soomaaliya haddaysan u tegin iyo dhalinyarada difaaca shacabka oo sahminaysa dhulka haddaysan u tegin keligood inay soo galaan ma waxyaabihii lagu heshiiye maahayn keligood ma soo gelayaan ciidankii la hawlgeli lahaa baa la diyaarinaya hadda waayahan toddobaadkan inay hadda mar hore diyaar garoona waa filayaa oo waxaa la rabaa le ayagu luqada soomaaliya kuma wada hadlaan soomaaliya inay ku jirto waa laga yaabaa laakiin kuwa kalaa badan in ciidan soomaaliya la socdo inaan wax khaladaada ku dhicin shacabka inaan lagu xadgudbin hantida iyo xoolaha soomaaliyeed inaan la layni shuruudihii iyo waxyaalihii laga hadlayay qaybaha ugu muhiimsan taasay ahayd in howlgalkeena la fuliyo oo nimankan cadowga ah oo dee dowladaha dariska iyo soomaaliya oo dhibaatada ku haya lala dagaalamo waxa meel dagaal ka dhacay dhib baa ka dhacay aan taasonaysan dadka shacabka ah ee xoolo dhaqatada ah iyo beeraleyda iyo dadka deegaanada tuulooyinka iyo magaalooyinka aan waxba gaarin